bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax duur wanaagsan aan idhaahda kusoo dhowaada warka duhornimo ee idaacadda dalsan
taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo ciidamada booliska u jeediyey inay ka qayb qaataan sugidda amniga maalmaha ciidda
dowladda talyaaniga ah oo dacwad ogayaashiisa oo baaraya khilaaf ka taagan safaaradda soomaaliya ee dalkaasi talyaaniga
ganacsatada garowe oo gebi ahaanba sanadkan joojiyey qalabka qalabada qaar carruurta ay ku dheelaan ciidda sida baruudda iyo markaasi kuusha ee waxyeelada u geysan kara indhaha dadka
iskahorimaad ka dhacay duleedka magaalada kismaayo iyo weliba khasaare ka dhashay iskahorimaadkaasi
dowladda ingiriiska oo soo saartay digniin ku aadan weeraro ay qorsheynayaan al-shabaab
akhbaaraadda dibaddana dalka maraykanka ayaa ku booriyey dhinacyada ku dagaalamaya dalka etoobiya inay qaataan xabad joojinta
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo adxada taariikhdu ay ku beegan tahay kowda bisha shanaad ee mey sanada labada kun labaiyo labaatanka warka duhurnimo waxay ahaayeen qodobadaasi kuwii ugu door karoonaa waxaa si wada jira idinkugu soo jeedinaya shiine iyo anigoo ah cali aadan axmed qodobadii aad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door karoonaa iminkana kusoo dhawaada iyagoo faahfaahsan
taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa ciidamada booliska u jeediyey inay ka qayb qaataan sugidda amniga maalmaha ciidda taliyaha oo kulan la qaatay qeybaha kala duwan ee saraakiisha ciidamada booliska iyo weliba qeybaha amniga gobolka banaadir ayaa ku booriyay dhammaan ciidamada booliska inay ka qeyb qaataan sugidda amniga maalmaha ciidda waxaana sidoo kale oo taliyuhu la wadaaga dhammaan saraakiisha ciidamada booliska ee taliyayaasha qeybaha kala duwan ciidanka booliska doorkaay ku lahaayeen sugidda amniga maalmaha ay doorashooyinka ka socdeen gudaha dalka gaar ahaan magaalada muqdisho taliya xijaar oo isagoo ka qayb galay kulankaas imarkaana u jeedinaya ciidamada booliska soomaaliyeed ammaanka iyo weliba qeybaha ka harsan doorashooyinka xilliga maalmaha ciidda isagu la hadlayay ciidamada booliska soomaaliyeed ayaa yiri booliska soomaaliyeed sareegaas cabdi xasan maxamed xijaar ayaa xarunta akademiyadda ciidanka booliska ee jenaraal kaahiye shir kula qaatay saraakiisha sarsare ciidanka booliska shirkaas oo ay ka qayb galeen taliya ku-xigeenka koowaad ciidanka booliska taliyayaasha hogaamada qeybta guud ee gobolka banaadir iyo qeybaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa looga hadlayay dardargelinta sugidda amniga guud ee dalka loogana mahadcelinaya ciidanka booliska ee sugayay amniga doorashooyinka dalka taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa ku bogaadaya dhammaan ciidamada booliska soomaaliyeed iyo sidii u guuleysteen sugidda amniga doorashooyinka muddadii u socotay dalka isagoona faray in si weyn loogu diyaargaroobo dhammaystirta inta ka dhiman sugidda amniga doorashooyinka ciidda waxaan rabaa in maanta waxyaabaha isku weyna waxaa ka mid ahaa in loo diyaargaroobo amniga ciidda sidii loo sugi lahaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan magaalada caasimadda ee muqdisho dadka ku nool iyo dadka jooga iyo dadka doorashada u yimi inay muxuu ahaa ciidda ay ku ciidaan si amni ah oo aan laba jibbaarno muxuu ahaa hawsha inta nooga dhiman inaan intaannu dhammaystirayno inaannu muxuu ahaa xooggeennu isugu geyno inaannu ciidda dadku si wanaagsan u ciideedu ku dargeliyo waxaan aad u ammaanayaa ciidamada qaybihiisa kala duwan qayb aan ka qayb qaadan howlaha kani ma jiraan hadday tahay la dagaalanka argagixisada hadday tahay muxuu ahaa ciidankan la yidhaaho jack pointska oo warwareega hadday tahay daraawiishta hadday tahay bermedka hadday tahay ciidanka badda ciidankan howlgalladiisu iyagoo isku dhafan oo meel laga hogaaminayo saraakiil aqoon leh oo sarsare hogaaminayo ayaa lagu soo gaaray wax iska yimi maalin ku dhashay ma aha
hadalka taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa ku soo aadaya kadib markii taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed warqad ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda amniga lagu sheegay in laga joojiyey shaqooyinka taliska ciidanka booliska soomaaliyeed
markaana haddii aan eegno dacwad ogayaasha dowladda talyaaniga ayaa baaraya khilaaf ka taagan safaaradda talyaaniga ee roma warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya joole shaakir
dacwad oogayaasha dalka talyaaniga ah ayaa baaraya khilaaf soo kala dhex galay mas-uuliyiinta soomaalida oo ku saabsan gacan ku-haynta safaaradda soomaaliya ee ku leedahay degmada brati ee magaalada roma ah ee dalka talyaaniga loolanka dhanka awoodeed ee diblomaasiyiinta ayaa soo bilowday toddobadii abriil markii wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ee u yeertay safiirkeedii islamarkaana ee u magacaawday siyaayaha safaaradda axmed cabdiraxmaan sheekh nuur safiir maxamed cabdiraxmaan sheekh ciise ayaa islamarkiiba ku gacan seeray go-aanka wasaaradda arrimaha dibadda wuxuuna ku dooday in safiirka cusub ee loo magacaabay safaaradda uu noqdo mid ka yimaado gudaha safaaradda ciise waxa uu safaaradda madax ka ahaa muddo afar sano ah warqad qoraal oo wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya u dirtay dhigeeda talyaaniga ayaa lagu sheegay in maxamed cabdiraxmaan sheekh uu waqtigiisu ku ekaa sideed iyo labaatankii maarj magacaabidda axmed cabdiraxmaan sheekh nuur ayaa kusoo beegantay toddobaad ka hor inta aan la dhaarin baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya waxaana axmed cabdiraxmaan sheekh nuur oo horey usoo noqday siihayaha safaaradda soomaaliya ee lusaka wuxuuna ka duulay magaalada muqdisho dhammaadkii bishii maaraj si uu la wareego safaaradda ciise waxa uu sheegay in si rasmi ah loo ogeysiin siihayaha bedelaya islamarkaana uu si lama filaana ku yimid caasimadda talyaaniga sidoo kalena waxa uu sheegay inay tahay wax caadi ah in safiir xilka laga qaado maadaama dowladda cusub la dooranayo warbaahinta talyaaniga ayaa sheegtay in axmed cabdiraxmaan sheikh uu adeer u yahay madaxweyne farmaajo waxayna ka dhawaajisay in khilaafka diblomaasiyaed uu salka ku hayo khilaafka u dhexeeya kooxaha kala duwan ee ku loolamaya siyaasadda soomaaliya cali abuukar xayo oo ah qareenka u doodaya safiirka xilka ka qaaday laga qaaday ayaa warbaahinta talyaaniga u xaqiijiyay in dacwad oogayaasha ay ku hoolan yihiin kiiskan islamarkaana uusan ka hadli doonin wax kasta intaasi ka badan oo ku ixtiraamayaan baaritaanka furan
ganacsatada garowe ayaa gebi ahaanba sanadkan joojiyey qalabka qaara caruurta ay ku dheelaan xiliyada ciida sida baaruuta weliba kuusha waxayna sheegeen inay waxyeello u geysan karto indhaha caruurta maxamed xuseen dheere ayaa warkan garowe noga soo diray sanad kasta marka la gaaro dhammaadka bisha barakaysan ee ramadaan gaar ahaana maalmaha ciidda waxaa suuqyada magaalooyinka waaweyn ay ganacsatadu keeni jireen hubka macmalka ah ee ay caruurtu ku ciyaaraan hubkaas oo ahaa mid ay kuuli ka dhacdo ama mid kale oo rash ama baaruud ay ka qaraxdo waxa uuna siyaabo kala duwan uu u saameyn jiray caafimaadka carruurta adeegsata haddaba warbixinteenan waxay ku saabsan tahay sanadkan magaalada garowe waxaan gebi ahaanba la keenin oo ay ganacsatadu joojisay hubkii macmalka ahaa ee rashka iyo midkii baaruudda waxa ayna ka waramayaan sababta isbeddelka sanadihii hore suuqa waxaa la keeni jiray hub rash ah sanadkan maxaa isbedelay maxaa loo keeni waayay sanadkan waxaa loo keeni waa isbedelay waxweeyaan sida ay ay sheegeen cunnada iyo dadkii moogta bulshadii magaalada ay moogtay waxyaabaha qaraxyadii iyo laga samayn jiray baaruudii aan ka joojinay cabasho badan ay naga soo gaadhay sidaa daraaddeed kuwaan moogtay baaruud ka dhacayn oo keliya ka yeerayaan waxyaabaha iska sharqamaya un baan usoo badinay sanadkan sidaas daraaddeed wayna ka joojinay in insha allah wixii qarxi jiray sideed ku arka inaad soo gadaan inaad soo dejisaan alaab noocan oo kale ah bismillaah si wanaagsan bay u soo dhaweeyeen maadaama aan ka joojinay wixii hore dadka ka cabin jireen sanadkan si wanaagsan bay loo iibsanayaa wayna waxa weeyaan dadka ay ku faraxsan yihiin sababta waxa weeyaan wixii hore haddii ay cabasho ka soo gudbeen anu dhisaamo kala keenay si wanaagsan waa loo iibsanayaa hubkan hub casri weeye waa dhisaano kala duwan baan soo dejinay oo dee waxaa ku jira ishaan basalayaashii gawaadidii boombalayaashi ayuu nooc waxba ka maqno galabka carruurta ku ciyaari lahaayeen sanadkan kuushii iyo baaruud waa joojinay maadaama laga cawday ummadii ka cawday hadda waxaa ugu bedelnay marka kuwa faafaahidaana ayaan soo bedelnay alaabta casriga cusub ugu bedelnay oo leysarka ah may bulshada dhib geysan mayaan carruurta ma geysan mayaan maasha allah carruurtana ku farxad bay ku qaadanayaan ku baashaaleen maasha allah doctor cabdicasiis cabdi faarax dhakhtarka daaweynta aragga oo meelo kala duwan oo soomaaliya ah looga yimaado ayaa sharaxaya khataraha caafimaad ee hubka macmalka ah iyo saameynta uu bulshada ku lahaa isagoo tale ahaan u soo jeediyey ganacsatada waalidiinta iyo dowladdaba joojinta hubkaas khatarta ku hayay caafimaadka carruurta ciidda soo dhowaato maalmaha ka horeeya bay waxaa soo bilowda ilmo dhaawaca oo kuushaas kusoo dhacday sanad walba waxaa dheegta intaas carruur inaan daaweyno oo qaar ku indhabeelaan oo qaar dhaawac ku noqdaan qaar ku naafoobaan waaridkood dhibaata ka soo gaarto qarash ay galaan qalliin ay galaan walwal iyo walbahaar ciiddaa ka badan ay galaan marka runtii dhibaato ani kulley ahaan cabdicasiis ahaan i gubeysa oo mujtamacan gubeysa inta xagdareen gubeysa oo ah wax sahlan oo la joojin karo oo laga hortagi karana ah yaa intaasoo ciyaala sanad walba u indhabeelaan ama u naafoobaan marka runti waxaas waa culays weyn oo jira weye oo mujtamaca saameyn ku leh marka wax allah wax mujtamacaas dhuminaya qofka ka qayb qaata ama dhibaato u geysanaya waa dambiil yani saacadta aqoonta intaan kale diinta ka leeyahay maxaa yeelay waxaa weeye ummadiisii wuu dhibaateeyey ilmaha dhibaato ku dhacaysa isha ku dhacaysa ish ka dhacaysa qaybta mas-uuliyadooday leeyihin waxaan kaloo kaga faa'iidaysan lahaa hadda ka hor dhacdooyin dhaci jiray marka inkastay naari iska tahay qorax madoowaadka qoraxda madoowaadka dadka ayayna fiirinin haddii la fiirin indhaha dhowr qof waxaa jira hadda u indhabeelay qorax madoowaad ay fiiriyaan darteed marka inkastay naari iska tahay tobankii sano mar inay timaad ay dhici karto iyana waxa weeye iftiinka xooga badan hilaaca biriqda dhacaysa iyo alxanka waxaaso dhan waxa waxyaalaha indhaha tura waaye garoowe sanadkan ganacsatadu waxaysan gebi ahaanba keenin hubkii macmalka ahaa gaar ahaana midkii kuusha iyo midkii rashka sababo la xidhiira cabashooyin isxixiga oo sababay caafimaadka caruurta isticmaali jirtay hubkaasi waxaana lagu bedelay mid cod ama qal un keliya samaynaya maxamed xuseen dheere wararka tv-ga dalsan garoowe
markaana dowladda ingiriiska ayaa soo saartay digniimo markaasi la xidhiira xubno ka tirsan ururka al-shabaab oo ay meelo ka mid ah soomaaliya ka geystaan falal isugu jira afduubasho iyo weeraro qorsheysan intaba dowladda u k ayaa waxa ay sheegtay in al-shabaab ay hanjabaado u jeediyeen dowladda reer galbeedka iyo hadaha u shaqeeya taas oo keentay in xaalad cabsi ah oo dhanka amniga ah laga dareemo magaalada muqdisho weerarada argagixisadu waxay noqon karaan kuwo aan markaasi kala soc lahayn oo lala eegto meelaha dadku ay u badan yihiin munaasabadaha ciida iyo meelmeelaha markaasi ajaaniibtu ay booqdaan ayay markaasi tiri dowladda u k sidoo kale dowladda u k waxa ay sheegtay in khatar weyne ay ka jirto gacanka cadmeed iyo badweynta indiya lagana cabsi qabo dembiyo ka dhaca biyaha caalamiga ah ee soomaaliya iyada oo degniinteeda ka reebtay saddex gobol oo markaasi ku yaala somalilan oo kale ah gobolka maroodijeex awdal iyo saaxil dowladda u k ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha taageeraha dhaqaale siiya dowladda federaalk soomaaliya waxaana sidoo kale ay qeyb markaasi ka qaadataa dib u dhiska ciidamada dowladda ee dagaalka kula jira ururka al-shabaab
isku-horimaada hubaysan ayaa waxa uu ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka ah jubbada hoose ee khasaare badan uu ka dhashay salmaan cadaal ayaa warkan faahfaahintiisi inoo haya dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada maamulka jubbaland iyo kooxda al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka baarka ah oo ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kaas oo geystay khasaare kala duwan dagaalka ah ayaa waxa uu ka dambeeyey ka gadaal markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta maamulka maamul goboleedka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarka ah ee duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose goobjoogayaal ayaa waxa ay ku warameen in ay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayaan labada dhinac waxaana dagaalka ku dhaawacmay inta la xaqiijiyey saddex askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in ay fashiliyeen kana hortageen weerarkii kaga yimid dhinaca al-shabaab islamarkaana khasaare ay ku gaarsiiyeen dagaalka ah ay la galeen ma jiro waxwar ah ka soo baxay dhinaca al-shabaab oo ku aadan dagaal kaas wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaanka baarka ah ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladda haatan ay tahay mid degan waxaana halkaasi gacanta ku hayaa ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland
halka warkaas aad ka dhegeysanaysaan waa radio dalson markaana akhbaaraadka dibadda
dowladda maraykanka ayaa ku boorisay dhinacyada ku dagaalamada dalka etoobiya inay qaataan habajoojinta wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi maraykanka antonio blinkan ayaa sheegay in dowladda dalka etoobiya weliba dhinacyada kale uu ka dagaalamaya waqooyiga dalka etoobiya inay qaataan habajoojin islamarkaana dowladda etoobiya loogu baaqay inay dib u soo celiso adeegyadii kala duwanaha gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaala tigray antonio blinkan oo qadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed ayuu ku booriyey in dowladdu ay qaado dhammaan xayiraadihii dhinaca wax looga qabanayay ee ama sidoo kale adeegyadii kala duwanaha gobolka waqooyiga tigray ugu horreysa isgaarsiinta adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada iyo weliba sidii dadka ah iyagoo dhibaatooyinka ay ku haystaan gobolka loo gaarsiin lahaa gargaarka ay u baahan yihiin
warkii oo aad kala socoteen radio dalsanna waa naga intaa intaan warkaan warkiisa xiga ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa tala la hel